in ka badan shan dhallinyaro ah oo waxbartay oo ku nool magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa fursado shaqo ka helay shirkadda daawooyinka kulmis ee beledweyne dhallinyaradan oo markii hore shaqo la-aan ahaa ayaa hadda noqday kuwo ku filan nolosha qoysaskooda maamulaha shirkadda daawooyinka ee kulmis ayaa ka warbixiyey adeegyada shirkaddu bixiso iyo fursadaha shaqo ee ay dhallinyarada siiyeen ama shirkadan kulmis ee daawooyinka keento waxaa ka shaqeeyo ilaa iyo shan qof shantaas qofna waa dad professional ah oo caafimaadka kasoo qalin jibiyey qaarkood waxay haystaan degree ilaa iyo waxay haystaan master degree waa dad isbitaalle kasoo shaqeeyey xarumo caafimaad kasoo shaqeeyey si aan anagana ugu ugu maaragtay taxdirno dadka waxaa la siinayo wixii loogu talagalay oo saxda inay yihiin waxaana rajeyneynaa insha allahu tacaala inaan gobolka xarumo badan ku yeelano qof waliba wuxuu qaabilsan yahay shaqo ugooni ah shaqa shaq dul saaranna ma jirto wuxuu leeyahay maxaan ku yidhaahdaa ninka guddoomiyaha ka ah iyo ku-xigeenkiisa sidoo kale waxaa jiro qeyb oo customer service ah oo qofka dalabaadkii wuxuu u baahan yahay ka qorto qayb wuxuu leeyahay dalabaadka diyaarinayso qayb waxaa kale ay shirkadu leedahay qofka meeshii meeshiisa ugu geynayso qof wuxuu qofna wuxuu qaabilsan yahay finansiga ama qaybta dhaqaalaha iyo hal qof oo logistic ah oo dalabka noo dalbaayo haddii xamar tahay haddii meel kale tahayba iyo wixii agab oo yaallo xisaabtiisa laga rabaa wixii maqanna isaga laga rabaa fulintan waxaa iskale maxaan ku iraahdaa guddoomiyaha iyo ku-xigeenkiisa shirkada iskale marka waa silsilad isku xiran waaye oo loogu talagalay in aysan dulduleel imaanin marketing waa leenahay oo dad maxaan ku iraahdaa xarumaha caafimaadka isbitaallada farmashiyaasha dhammaan tago daawooyinka cusub ee aan keenana ku wargeliyo dhanka kale cabdinaasir cali oo ka mid ah dhallinyarada shaqada ka helay shirkadda kulmis ayaa ka waramay shaqada uu qabto isagoona maamulka xarunta uu ka shaqeeyo uga mahad celiyey fursadda shaqo ee ay siiyeen waxaan ka mid ahay dhallinyarada fursadda shaqo ka heshay colmis farmaceutical company hadda shaqo ayaan haystaa weliba aan reerkeyga ka masruufo waxaan u mahad celinayaa maamulka shirkadda colmis farmaceutical company